xafladan ayaa ahayd mid lagu soo gebagabeynayo barnaamijka wadahadalka joogtada ah oo socday muddo toddoba bilood ah kaas oo ay hay-adda dubta nabadda soomaaliyeed u qabatay dhallinyaro laga soo kala xulay afarta xaafadood ay ka kooban tahay magaalada jowhar ujeeddada barnaamijkan ayaa ahaa sidii dhallinyarada loo bari lahaa ka qayb qaadashada nabadda la dagaalanka waxyaabaha ammaanka duuriyo iyo ka hortagga tahriibka ugu horeyn waxaa goobta hadal ka jeediyey xareed xuseen xirsi oo ah sarkaal ka tirsan macadka nabadda iyo nolosha islamarkaana bahawdaag la ah hay-adda dubta nabadda iyo sidoo kale guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan axmed barnaamijkan magaciisa waxaa la yidhaahdaa wadahadallada joogtada ah muhiimadda iyo afkaarta loogu talagelay waxaa weeye in laisku keena bulshada khaasatan dhallinyarada kala fogaaday arrimaha bulshada dhexdeed ay kala fogaysay arrimo qabiil kala fogeeyey duruufo darteed kala fogaysay in loo abuuro jawi ay ku wada hadli karaan kaasoo soconayay muddo todoba bilood ah waxaanu malaynayaa todoba bilood iyo ka badan inuu socday hadda wadahadallada joogtada ah ee maanta aan u joogno inaan maaragtay soo xirno barnaamijka laba qayb waaye qaybta hore waxay ahayd in wadahadallo joogto ah ee dhallinyarada boqol iyo siddeetanka ay ka faa'iidaysay barnaamijkan ay wada yeeshaan bil walba waxay kulmayeen laba maal laba laba maalin malaynaaso laba isbuuc hal mar bay kulmayeen ay ka hadlayeen arrimaha ayaga dhexdooda quseeyo ay xal u raadanayeen arrimaha siday ku xalin lahaayeen waxaan ognahay barnaamijyo faro badan in aan maaragtay dhallinyarada halkan fadhida ay ka hadleen ay ka naashaqeen waxyaabo faro badan oo maaragtay xal ah ay soo gudbiyeen maanta waxaan u joognaa wadahadaladii joogtada oo socday tododa bilood inaan soo xirno waxay suuro gelisay mar kaleeto soomaalia islaani dalab aan u dirsanay in ay dhallinyarada kaligood ee barnaamijkan qayb ka noqdaan waan ugu mahad celinayaa hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed dhallinyarada laba waxaa tihiin shan iyo toban gruub sida aan ka warqabo gruub walba wuxuu qaabilsanay qayb qayb waxay qaabilsanaayeen maalduuriyaha sida loogu hortegi lahaa qayb kalena waxay qaabilsanaayeen waxaa jira doodo gruub waxaa jira gruubo badan aan la kulnay oo ka shaqaynaya arrimaha siyaasadda dhallinyarada doorka ay ku leeyihiin iyadoo loo yeeraayo siyaasiyiinta ku matalayay dhallinyarada ama hadday noqonaya xildhibaanadii anigu ku matalayay gobolka waxay ahayd fursad aada muhiim u ah inay dhallinyarada ay madaxdooda u yeertaan ee xildhibaanada u yeeraan ee dhahaan maxaa naga hortaagan inaan siyaasadda qayb ka noqon waxay ahayd waxyaabihii laga faa'iiday ee soomaaliya islaan dhallinyaradii dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha maamulka hirshabeelle cumar maxamed cumar wuxuuna dhallinyarada ugu baaqay in ay sii xoojiyaan dadaalada ay wadaan
awalan midaan dhallinyaradu geerina waxay tahay maadaama ay sameeyeen inay isilqaan ummadooda ugu shaqeeyaan inay dadaalkaas lagu jibbaaraan ay ku biiriyaan xilliga hadda lagu jiro waa xilli maaris ah waxaa laga leeyaa xilli roobaad ah sidaan wada ognahay reerjohorne waxay samaynayaan haddaan fiirin waxay tahay inay isku xirayay biyaha cid walba waxaad arkaysaa gurigeeda inay dhigtay dhowr taarikh oo cara haddii arrintaas shib laga yidhaahdo waxay noqonaysaa dhibaato weyn dhalinyarta waxaan usoo jeedin lahaa inay barnaamijkaas nafarkiisa wacyigelin ka sameeyaan biyaha laguma xiri karo caro ee waxaa lagu xiri karaa ama looga hortagi karaa qof waliba inuu asaga ismoodiyo biyaha laakiin haddaad samayso biyaha meeshay mara haddaad carab u gudiso waxay noqonaysaa dhibaato soo food saarayso ummadda marka in dadku laga wacyigeliyo meeshay caradu ku xiri lahaayeen in hadday biyo fadhiistaan qaybiyahaas furan si ay u tagaan goobihii loogu talagalay dhalinyarta intaas araweynaan usoo jeediyo ugu dambeyn guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre magraan ayaa sheegay in dhallinyarada muddooyinka dambe ay wadeen qorshe lagu horumarinayo dhalinta gobolka isagoona bogaadin u jeediyey hay-adaha tababarka siinaya dhallinyarada waxaan moodaa marka xilliba xilli ka dambeeyo in maaragtay horumarkoo lagasii uu kasii casriyoobaayo dadkuna waxaa la rabaa inuu horumarkaas uu casriyoobay inuu ku dabaqo nolosha laguna dabaqo markaa nolosha meesha aad ku nooshahay si aad wax uga bedeli lahayd laakiin haddaa uun joogtid casriga aad joogtid iyo casriga awogaa joogay isku mid yihiin oo weli meeshii la joogo waxay isdhaanto ma jirto waxaan aad iyo aad leenahay hay-adda dadaalkii badnaa ay soo bixisay iyo waktigii badnaa ay inay gelisay oo ay maaragtay ka shaqaynaysay waxaa hadda maaragtay laba dhacdo ayaa noo soo bandhigteen waxaa rajaynaa kuwa kaleeto inuu waqtiga laga gaari waayo sidaas aad maaragtay nooga joojisay labada labada dhacdo aad noo soo qaadateen maahan markii ugu horreysay oo hay-adda dubta nabadda soomaaliyeed oo kaashanaysa macadka nabadda iyo nolosha ay sidan oo kale tababar u qabtaan dhallinyarada ku nool magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle